iyadoo muddooyinkii dambe dabargo' xoogan uu ku socday lacagta shilinka soomaaliga dhanka kalena ay soo badanayaan isticmaalka lacagaha qalaad sida doolarka maraykanka ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in wasiirka maaliyadda dowladda federaalka biixi iimaan ciga uu sheegay inay ku howlan yihiin soo saarista lacag shilin soomaali ah oo cusub wasiirka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin dhowr ah caqabadahanna ay weli ku horgudban yihiin soo celinta shilinkii soomaaliga ahaa waxay ka mid tahay mudnaanta ama waxyaalaha hortabinta ule dowladda soo celintaasina de runtii waxay u baahan tahay siyaasaday u baahan tahay waxay u baahan tahay lacag bay u baahan tahay shaqay u baahan tahay dhammaan intiina waa la wadaa siyaasadda lacagta la sameeyaa asal ahayd tiina hadda ayaan gacanta ku haynaa oo aanu isla qaadanay bangiga dhexe iyo hay-adaha guud ee caalamiga nala shaqeeyaba xanaanka iyo rajiimka lacagta ee uu yeelan doono siyaasaddeena lacagta lafdhabarta u noqon doonta waxay sidoo kale u baahan tahay wadaxaajood iyo in dadka soomaaliyeed laftigooda laga gado oo lagu qanciyo tallaabadan ayaa ka mid ah qorsayaasha dowladda federaalka ku doonayso inay dhulka kula gasho dhaqaalaha soomaaliya ee ay horaanba shacabka soomaaliyeed ku baabi'isay canshuuraha baadda ah iyo boobka dhulkooda dhanka kale khubarada u dhundaloola arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayaa tilmaamay intani ka dhigan tahay in marba marka ka dambaysa dowladda federaalka soo xiranayso shaar cusub oo ay ku doonayso xaalufinta hantida ummadda soomaaliyeed